اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين إلهي سبحانه وتعالى شيخ كتاب سوقري يوم مشايخ ديسي ودينت شيخ وكسر قاضي إلهي خلاص الله وقن حريسته إلهي سبحانه وتعالى شيخ بمدافع الله كسيه إلهي سبحانه وتعالى قبره سروضا من رياض الجنة الله وقدقه أننا شيخ كتاب كيسي الله نقوى أنفع الدنيا آخرة kuwii alfaada iyo macaanida kitaabka fahma ilaahay hanaga dhigo kuwii ku camal fala oo adduunya aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nafci iyo barakaad iyo futuuxaad ilaahay uga dhex furo allah nagu daro ilaahayna subxaanahu wa tacaala xusnu lkhaatima dhammaanteen allahna siiyo addoommada saalixiinta ee sidiiqiinta mukhlisiinta shuhadada allah nagu daro ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta adduunyada aanu ka tegaynana maalinta ugu farxadda badan allah nooga dhigo maalinta adduunyada aanu ka tegayno oo adduunyadan ka dhimanayno maalinta noogu farxadda badan oo noogu guusha badan oo noogu ayaanka badan oo noogu khayrka badan allah nooga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala marka qabriga aanu gelaynana qabriga camal saalixa mu'nis allah nooga dhigo camal saalixa midna weheliyo ilaahay subxaanahu watacaala allah nooga dhigo ilaahayna subxaanahu watacaala inta kitaabkan dhegaysatay ilaahay cilmiga allah u furo inta maaragtay aaladan internetka kala socota iyagana subxaanahu watacaala oo kutubtan ku tixan iyagana cilmi naafica allaha siiyo risqiganana waasic allah nooga dhigo khayraadka adduunyada khayraadka aakhiro allah noo kulmiyo sharta adduunyada sharta aakhiradana allah naga xifdiyo waddanka soomaaliyana ilaahay istiqraar iyo amni allah siiyo soomaalidana qalbigooda allah isu soo dumo xumaatada iyo fasaadka iyo fasaadka dhexdooda yaalla iyo cuqdada iyo xasadka allah ka saaro dulmiga waddanka lagu hayana ilaahay subxaanahu watacaala allah ka kor yeelo ilaahay amni dulmiga allah noogu bedelo وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين maantay oo maalin sabtiya oo bishu ay tahay labaatan iyo toddobada janaayo laba kun iyo toban iyo sideedii waafaqsan kun afar boqol soddon iyo sagaalka jamaadul awal tobankeedii waxaa halkan inoogu dhammaaday kitaabkeennii riyaad اlbadiica kitaabkan riyaad اlbadiica waxaanu soo bilownay bishii toddobaad ee sanadkii tegey bishii toddobaad ee sanadkii tegey laba kun toban iyo toddobadii sagaalkeedii bishii toddobaad sagaalkeedii laba kun toban iyo toddobadii ayaanu kitaabka aanu bilownay waafaqsan shan iyo tobankii shawaal kun afar boqol soddon iyo sideeddii sanadkii tegey ee taariikhda hijiriga ah xilligaas ayaanu kitaabka bilownay kitaabku markaa sida aada la socotaanba waxaa la akrinayay usbuucii laba maalmood oo keli ah ayaa la akrinayay marka markii la fiiriyo muddada kitaabka dhammaadkiisa la sugayey waa muddo dheer markii la fiiriyo oo waxa weeye waa lix bilood iyo siddeed iyo toban maalmood ayuu kitaabku noogu dhammaaday waa lix bilood iyo siddeed iyo toban maalmood laakiin lixdaa bilood iyo siddeed iyo tobanka maalmood macnaheedu ma aha kitaabku intaa uu socday ma aha kitaabku inta uu socday ama xalaqaadka aanu u soo fariisannay waa muddo aada u yar oo qofku wakhtiga intuu meeshan uu ku bixinayay oo casharka usoo fariisanayay waa soddon iyo lix maalmood oo kale ah soddon leanna xalqadan hadda noogu dambeysay waa xalqadii soddon iyo lixaad marka kitaabka waa la ysaga saarinoo marka aanu leenahay lix bilood iyo siddeed iyo toban maalmooduu socday waa la ysaga saarin kitaabka laakiin inta kitaabka aanu usoo xaadiraynay oo meeshan aanu soo fadhiisanaynay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu karaameeyey inaanu wakhti aanu ku bixinno waa soddon iyo lix maalmood oo kale ah soddon iyo lix maalmood liannahu ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi wa karamihi wa juudihi ilaahay wuxuu noogu dhammaystiray soddon iyo lix cashar inuu kitaabkii noqdo laakiin muddadaa markii kor laga fiiriyo iska ballaaran waa lix bilood iyo toban iyo siddeed maalmood leanna muddadaa waxaa soo gelayey oo laysaga xisaabi usbuucii oo dhanaa lagu xisaabay oo laba maalmood bisna aanu ka imaanayno usbuucii waxaa kaloo xisaabta ku jiray bishii ramadaanka oo fasax aanu qaadanay iyo xajkii oo ugu yaraan isaguna laba bilood camal aanu kala maqnayn inta xajka lagu maqnaa iyo inta kitaabka loo nasanayay laba bilood taqriiban dhammaa aduu alxaasil inta khaaliska ah oo saafiga ah oo kitaabka loo nisbayn karo waa soddon iyo lix maalmood wey oo keli ah weliba iyadoo soddon iyo lixdaas maalmood xaqiiq ahaan markii loo fiiriyo soddon iyo lixda naftooda kitaabka uusan wada qaadanin oo weli laysaga saarinayo o laysaga nisbaynayo leannahu soddon iyo lixda maalmood maalin walba kitaabka uma aadan fadhin soddon iyo lixda maalmood min duluuci alfajri yacni markii salaada subax la tukado laga bilaabo ilaa gobolku dhacayo saacadahaasoo dhan meesha ma aanan fadhin maalinta nafteeda waa laysaga nisbay maalinta nafteeda waa laysaga nisbaynayo waxa meesha aanu fariisanaynay ugu badnaan waa hal saac maalinta casharka ugu badan yahay waa hal saac halkii saaca maalin oo dhan laga dhigay marka haddana waa loo saariyey haddana kitaabkii halkii saac ayaa waxaa laga dhigay maalin dhaanaan u fadhinay kitaabkii marka soddon iyo lixda maalmood nafteeda waxaa ku jira nooc mubaalaqa ahoo kitaabku aan loo wada fadhinin intaas aan loo wada fadhinin leannahu soddon iyo lixda maalmood maalin walba markii la fiiriyo waa hal saac intaad kitaabka siinaysa maalin walba markii la fiiriyo waa hal saac inta kitaabka aada siinaysay marka markaan fiirino inta diinta aanu u ogolnahay owqaadeenna ilaa dad yar oo ilaahay u naxariistay mooye waxaad moodaa diinta wax walba in loo nisbaynayo laleeyahay intaasaan ku dhex jiray intaasaan ku dhex jiray oo shaydaanku uu kuu weyneynayo inta diinta aada ku bixisay laakiin owqaadda aada ku bixisay faraaqa iyo maalayacniga iyo meelaha aan wax faa'iidaa adduunyadaada iyo aakhiradaada aan u lahayn inuu kuu yaraynayaad moodaa oo wax yar uu kaaga dhigayo meelaha wakhtiyada khayraadka aada ku bixisana uu leeyahay waad daashay intaasaad fadhisay intaasaad fadhisay lidaalika waxaa weeye qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaameeyey cilmigan shareecada inuu barto oo saacadihiisa uu ku bixiyo ha ogaado inuu yahay addoon ilaahay subxaanahu watacaala uu u roonaaday addoon ilaahay si gaara ilaahay ugu roonaaday inuu yahay ilaahayna ha uga mahad celiyo waliyaxmad illaaha tacaala calaa daalik waliyas'alhu lmasiida min fadlihi ilaahay uga mahad celiyo ilaahayna ha weydiisto in ilaahay u kordhiyo maxabat اlcilm maxabat اlcilm in qalbigaaga la geliyo wax weyn waa sharaf weyn iyo fadiilo weyn oo ilaahay uu kuu galay subxaanahu wa tacaala liannahu ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsihi waminhum muqtasid waminhum saabiqu biاlkhayraati biidni اllah dalika huwa alfadl اlkabiir fadli kabiiru ilahay ku tilmaamay ثuma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina ilahay wuxuu yihi kitaabkan waa kitaabka qur-aanka loola jeeda kitaabkan qur-aanka ah waxaa soo gelaya iyo inta cilmigoo lagala dhex baxay kitaabkan qur-aanka iyo inta cilmigoo lagala dhex baxay waxaanu dhaxashiinaa aladiina istafayna min cibaadina kuwii addoommadeenna aan ka dhex dooranay ayaan dhaxal uga dhignaa ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga shareecada marka cilmiga shareecada dadka baranaya waa khalqi safwat raxmaan la dhihi karo safwat raxmaan waa allah raxmaankaa dadka ilaahay uu doortay wey subxaanahu watacaala ogaa marka meesha waxaad ku soo fadhiisatay doorasho ilaahay subxaanahu watacaala oo ilahay uu kuu doortay walidaalika qofku markuu tillaab adduunyada uu u qaado nafsaddu waxay kula talineen ama shaydaanku ugula talinaa inuu guul gaaray marka adduunyada horumar aad ka gaartid oo adduunyada ay wax kaaga soo kordhaan laakiin markii diinta ay wax kaaga soo kordhaan ama hal kitaab uu kuu dhammaado ama maanta mas'alo aada fahamtid hore aadan u fahamsanayn waa inaad uga farax badan tahay daraahim iyo doolarka soo galay waa haddii iimaankaagu toosan yahay iimaankaagu hadduu toosan yahay maalintii doolarka iyo dahabka iyo danaaniirtu ay ku soo galaan iyo maalintii mas'alo cilmiyo hore aadan u ogeyn aada fahamto waa inay kuu faa'iido badan tahay oo farxad badan tahay maalintii mas'alo cusuboo hore aadan u ogeyn aada soo korarto maalintaas waa inaad farxad badantahay waa haddii iimaankaagu wanaagsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay wafarixuu bilxayaati اddunya wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ilaa mataac ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku eedeeyey dadka ahlul adduunyada ah adduunyada bis inay ku farxaan wafarixuu bilxayaati اddunya noloshan adduunyaday ku farxeen uu yihi ilaahay subxaanahu watacaala adduunya ma dhama wax lagu farxo adduunya wax lagu farxo oo qof caaqil ah uu ku farxo ma dhama adduunya nin shaaciroo gabyaayo wuxuu yidhi axlaamu naa'imin aw ka dillin zaa'ili wuxuu yidhi adduunyada markuu tilmaamayo axlaamu naa'im waa qof hurdaya calwasaadkiisii adduunya o dhan qof hurdaya calwasaadkiisii wey adduunyada waxaad dhici karta caawo inaad seexato oo aada markaa ku calwasaadayso ku riyoonayso adigoo sar qurux badan ku jira adigoo cunto macaan cunaya adigoo meel doogdoogahoo sharaxan oo qurux kaliya aada jooga haddhow markaa hurdada aad ka toostana gacanta waxba kuma haysid waxaa laga yaabaa bacaad inaad jiifto markaas bacaad inaad jiifto ayaa laga yaabaa adduunya marka waa tusaalahaas oo kale u yiri waxaad isu malayn inaad waxaysato adduunya markaad joogtid inaad waxaysato oo dhalalaal iyo maaragta raaxo aad ku jirto ayaad isu malayn laakiin maalinta malakumowdka uu ku soo doono oo adduunyada aad ka safrayso markaasaad ogaan bahashu inay dhalanteed ahayd ilaa hal xabo ku raacayaa ma jiraan shaygana waxaa ugu qiimo badan wixii ku raaca wixii ku raaca naciim waxaa la yidhaha nicmo naciim xaqiiqi waxaa la dhihi karaa wixii ku raacay oo tanna kula joogaya adduunyada qabrigana ku raacay kaasaa naciim sax ah nicmada dhabta ah kaas wey walidaalika waxaa weeye maalinta cilmiga uu kuu soo kordho waa maalinta aada ugu ayaanka badan tahay waa maalinta aada ugu farxadda badan tahay haddaad qof toosan aad tahay waa maalinta aada ugu nicmada badan tahay sheekh la dhihi jiray moxamed ibnu axmed annasafi alxanafi ayaa ibnu kahiir raximah اllahu tacaala uu ka taariikheeyey markaasu wuxuu yidhi moxamed ibnu axmed annasafi alxanafi habeen habeenada ka mid a ayuu soo toosay isagoo boodboodaya sheekh sheekh wuxuu ahaa zaahid ah mucrid can zahrati اdunya wa ziinatiha wa zakhaarifiha adduunyadan dhalanteedkeeda oo dhan uu ka sii jeestay ma danaynay isagoo markaa hantidiisu yar tahay habeenkiiu soo toosay isagoo faraxsan oo boodboodaya oo dhahaya ayna almuluuku min haadihi الnicma boqoradu ma haystaan nicmadan anigu aan haysto isagoo dhahaya hurdada kasoo ka boodboodaya habeenkii markaasaa ibnu kahiir raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi islaantiisiyaa maqashay markaasi waxay istiri sheekha fakrigi iyo caawa ilaahay ka dulqaaday oo hantiyu helay hantiyuu helay markaasu waxay tihi natus waxaad heshay tihi caawa markaasu wuxuu yidhi caawa waxaa la ii furay oo yidhi san kitaab u daalacanayay masalo aan weligay idhibi jirtay ayaan caawa fahmay yidhi dhunta igu taagnaan jirtay markaasaan waxaan is arkay uu yidhi anigoo boodboodaya oo dhahaya boqorradu ma haystaan waxan farxaddan oo kale farxaddan oo kale boqorradu ma haystaan anigoo dhahaya ayaan is arkay u yidhi ya wala fiirsho yacni waa dadkii fahmay waxa shareecadu ay tahay shareecadu waxa ay tahay dadkii fahmay waa ilaahay na fahamsiiye subxaanahu wa tacaala qofku marka markuu fahmo cilmi maa huwa alcilm cilmi wuxuu yahay macrifa waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kugu karaameeyo xalqo cilmi inaad soo fadhiisato waxa ay tahay qofku markuu fahmo saasoo kaleo farxad ula boodboodi lahay farxad markii hal masalo uu helaba oo hal masalo ilaahay u iftiimiyaba saasuu sheega sheekhaas oo kale moxamed ibnu axmed annasafi alxanafi saasoo kale ku farxi lahaa oo u boodboodi lahaa walidaalika dadka gaaray nicmadan oo kale soo maray weligood ma halmaamaan sheekh la dhihi jiray qaali ahaa oo la dhihi jiray yaxya bnu akham yaxya bnu akham wuxuu yidhi kuntu wasiiran wa qaadiyan wa amiiran falam yaqac fii uduni axlaa min qowli اlmustamli man dakarta raximaka allah wuxuu yidhi yaxya bnu akham qaadiyu ahaa waxaa soo noqday yuu yihi qaali waxaa noqday yuu yidhi wasiir waxaa noqday yuu yidhi amiir weligay wax ka macaan badan ima soo marin masale cilmiga ma faa'iidaysta yacni maraatibka adduunyada bini aadamku uu qalbiga ku qabto ama bini aadamku wuxuu u sacyinayo oo naf iyo nafiisba loo bixinayo waan gaaray yidhi waxaasoo dhan waxaasoo dhan waan gaaray laakiin weligay wax iga macaan badan masale cilmiya ya masale cilmiya hoon gaaray weligay wax iga macaan badan weligay ma arkin nin boqor ahayoo ka talin jiray baqdaad xilligii abi xaniifa uu noolaa waxaa la dhihi jiray almansuur almansuur albaqdaadi madaxweyne u ahaa laakiin markii hore wuxuu soo maray xernimo madaxweyne markii hore wuxuu ahaa xernimo soo maray marka maalin maalmaha ka mid a iyadoo la joogaan wasiiradii wasiiradii iyadoo ay la joogaan ayaa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa yuri tamanin lahaa ilaahay macaantii cilmiga hadduu ilaahay iisoo celin lahaa markaasaa la yidhi waa adduunyadood gaartay oo madaxweynead tahayo waxaas waa dhalanteeda yuri laakiin dadka madaxweyneyaasha dhabta ah waa dadka wuxuu yidhi xalaqaadka kutubta shareecada u fadhiya waxaas waa dhalanteeda marka waxaan tamanin lahaayuu yidhi iyadoo maaragtaa dafaatirtii xilligii hore dee madbacadahan iyo kombyutaraadkan iyo qalabkan teknolojiyada ma aysan jirin daftara wax lagu qoran jiray farguri meeshii hore soomaalidu ay dhihi jirtoo kale farguriyaa la samayn jiray cilmiga dhan axaadiista fiqhiga naxwaha waa la qoran jiray gacantaa lagu qoran jiray waxaan tamanin lahaa yuu yidhi iyanoo maaragtaahay dhowr qof ah oo dafaatir maaragtaa kala qoranayno o cilmiga kala guursanayno yaa macaantaas haddii ilaahay iisoo celina nimankii wasiirada xalqaday ka istaageen markaasi waxay soo qaateen dafaatir iyo qalimo iyagoo xer iska dhigay markaas yidhaaheen annaga cilmiga noo akri yidhaaheen si aan maaragtaa welwelka uu cilmigu kugu hayo iyo maxaa saas yeeli waaye iyo waxaasi qalbiga kulaylkaas uu kaaga baabo annaga xer kuwa noqonayna markaasuu wuxuu yidhi adinkoo kale ma ahan yidhi kuwa xerta noqonaya hum aladiina iqbarat aqdaamuhum wawasikhat juluuduhum fii طalabi اlxadiis wuxuu yidhi waa kuwii lugahooda boorka lahaa markay masaajidday cilmiga usoo socdaan kuwa lugahooda boorka lahaa oo dharkooda iyo jirkooda wasakda lahaayoo saabun ay ku mayrtaan weyn jiray oo saabun ay ku mayrtaan weyn jiray oo dharkooda uu boorka lahaa kuwaas wuu yidhi kuwa aan tamaninayo laakiin adigoo wasiira inaad daftar weyn iisoo qaadato tiraa xeran kuu noqon ha beentiin been miyaan isku sheegaynaahu beenaan isku sheegaynaahu been marka waxa weeye manqabadan oo kale waa sharaf waa fadiila xataa aru'asaa walumaraa iyo dhammaantood way tamanin jireen in mar uun xalaqaadka cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaameeyo marka ilaahay subxaanahu watacaala maxabat اlcilmi الshariif ilaahay qalbigeena ilaahay ka buuxiyo ilaahayna kuwii ku camal fala oo ilaahay uu aqbalo ilahay hanaga dhigo subxaanaه wa tacala wax walba waxaa ugu muhiimsan alikhlaasu wاlqabuul camalkaagu inuu noqdo ilaahay dartii uma alqabuul haddana ilahay inuu ku aqbalo intaasa wax walba ugu muhiimsan acmaasha daahirka ah ee la wado waxay noqon doonaan ilaaha yaqaana subxaanahu wa tacaala laakiin mar walbaba biqadri maa inta ilaahay qalbigaaga uu ku arko ama uu ka daalacdo inaad ka murgeysid ikhlaaska iyo aqbalka ayaa ilaahayna kuu naxariisanaa subxaanahu wa tacaala laakiin ilaahay qalbigaaga hadduusanba ku arkin wax ihtimaam iyo murug ah in aqbalku uusan murug agtaada ku haynin ikhlaaska inuusan ahmiyad qalbigaagaba uusan ku xataa haddaadan mukhlis ahayn haddaad ka xun tahay inaadan mukhlis ahayn maraa ilahay ku waafajina subxaanahu wa tacala ikhlaaska laakiin laazim maxaa ah mar walbaba in nuqdat اlihtimaam biاlikhlaas wاlqabuul nuqdadaa ilaahay inuu kugu arko qalbigaaga lidalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul allah na siiyo ikhlaasna allah nagu arsuqo subxaanahu wa tacaala marka kitaabkan maadaama uu maanta noo dhammaaday waxaan u nasanaynaa ilaa laba usbuuc waa labada usbuuca soo socota usbuucan hadda kuma jiro labada usbuuca soo socota waan u nasanaynaa usbuuca kale oo saddexaad maalinta axadda ayaan isugu imanaynaa waxaan bilaabaynaa kitaabkeeni afraad daraasadii fiqhiga imaamu shaafici raximah اllahu tacaala almuqadamaة اlxadramiya kitaabkaasaan bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka muqadamaة اlxadramiya laba sharax uu iska leeyahay minhaaj اlqawiim iyo bushra اlkariim labadaas sharaxba uu iska leeyahay laakiin in sha allahu haddii ilaahayna waafajiyo waxaan ka akrin doonaa sharaxa minhaajka minhaaj اlqawiim sharaxaasaan insha allahu aan ictimaadi doonaa maadaama nin sheekoo faqiihoo weyna uu sharaxa iska leeyahay ibnu xajar alhaytami ayaa sharaxa iskale marka sharaxaasaan ka akrini doonaa laakiin matnigiisa waxaa la yidhaha almuqadamatu alxadramiya almuqadamatu alxadramiya waa matniga la yidhaha laba sharaxna uu leeyahay bushra alkariim iyo minhaaj اlqawiim labada sharaxna uu iska leeyahay oo haddii ilaahay uu nolol iyo caafimaad ilaahay hadduu nagu gaarsiiyo in sha allahu tacaala ilaahay uu noo suurto geliyo waktigaasaan isku imaanaynaa